Deegaanka Xawadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa fatahaad ka geystay Webiga Shabeelle ee dhex mara deegaanka Xawadley, dadkan oo u badan xoolo dhaqate iyo beeraley ay horay u saameeyeen abaarihii soo maray dalka, ayaa waxaa haddana mar kale saameyn ku yeelatay fatahaadda Webiga Shabeelle oo ka goysay dalaggii ay beerteen. Guddoomiyaha deegaanka Xawadley, Muuse Maxamed, ayaa ka warramaya fatahaadda Webiga Shabeelle uu ka saameeyay deegaanka Xawadley iyo saameynta ka dhalatay fatahaadda.
oo ka mid ah Beerweyn Celey iyo degmada Xawadleyba, degmada iyo hareeraheedaba, iyo waxaa ka socda oo meelo fara badan waxaa lo- een, hadda waa waa u gurmunay anigaa kalqaanay een, waa ku guulaysana waa xirnay meelo qaarna hadda maaraba loo waayo waaba awooddeena een, een, waxa waaye waana geersii weysay marka waxaan dhihi lahaa anigoo koodlaya magaca een, degmada iyo shacib- iyo shacibka mas-uulka waan ahay waxaan leeyahay waxay mudan tahay degmada Xawadley in loo gurmado horeyna fatahaado hore ugu dhici jireen beerahoodaba xawa- dadkaas noloshooda waxay ku tiirsan tahay degmada Xawadley waxay ku tiirsan tahay noloshooda beeraley waaye oo ee, beerna way gooyeen beerna hadday ku socdaan qaarna hadday ku sii socdaan baa awoodda loo waayo in la xiro marka meelo qaarna ku guulaysanay intaan meeshan xirays meesha kale go-aysaba meelahaas ka shaqaynaysa meesha kale ka go-aysa marka dadkii awoodi waayeen een, beerahayna qaar way go-een oo een, fasalka ay lasoo dhaafaysa sidaas ay uga go-een kii kasoo horreeyay saas fasal walba waxay ay qabaan degmada Xawadley een, dhibaatooyinkaas oo ku daala dhaca fasal walba iyo sanad walba haddana maanta uguma jirtaba biyaha waa buux dhaafiyeen beerween celiya biyaha dhinaca kale ay kasoo daraan haddana waxay beerween celiyadina waxay kusoo shiraysaa ee, beeraha kale oo degmada bu hareeraheeda oo dalagii ku yaalay ee, beerween celey ee, diriska la ahaa een, biyo hadda way ku socdaanba awoodan loo waa loo xiro mana xiri karno Ee, waxa waaye marka waxa waaye annaga waa waa ku daalnay si loorar loo geynaayay dowladdan aan aaga qaaday iyo Shabeelle loorar fara badan aaga qaaday waa loo geeyey marka welina een, wax waa qabsama leeyihiin sida wa- waa nagu socdaan mid kale haddana aad ama een, tuulooyinka naga sii xageeyaan ayaa haddana biyaha nagu sii soo darooyaan oo sii socdaanba wallaahi baaqaan u diray een, waana xafiisyadina waa waa- waa tegay waa booqday dowladda warka waa wargaarsiiyey guddoomiyaha gobolka aan hoos tagno een, warka waa gaarsiiyey guddoomiyaha hadda wuxuu nagu saaciday wuxuuna siiyey een, wuxuuna siiyey loorar oo nagu caawiyey mafahant loorara una siiyey guddoomiyaha gobolka loorarkaasna waa u gudbiyey loorarkii waa laga shaqeeyey oo wax loorar ku filan ma aha meesha Webiga Shabeelle ayaa markii la gaaray xilli roobaadka fatahaad ka sameeya deegaanada iyo degmooyinka uu maro isagoo jara dalagyada lagu beero beeraha ku dhow Webiga Shabeelle.